waxaan rajaynayaa bisha hadda lagu jiro oo ah bishii lixaad gudaheeda maadaama la xaqiijiyey amnigii gudaha magaalada muqdisho barkoontaroolada in laga qaadi doono goobahaas lana gey doono goobo duruqsan oo magaalada ciribkeeda macnaha taasi waxay tahay amnigii waa la waa la sugay waa la xaqiijiyey sidaa darteed bulshada soomaaliyeed ee culayska ka dareemayey barkoontaroolada magaalada dhexdeeda ahu ha dareemaan nasasho neef iyo isudhaq iyo isu socod ka turjumaya nabad in la gaahay ciidamada soomaaliya halkaan ayaan uga mahad celinayaa maxaa yeelay la'aantood waxaan hubaa inaan intaanu isu timaadeen ilaahay subxaana wa tacaala ka suko